bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamedi وعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala bsmi اllahi الرaxmani الraxiim kitaabu salaati الtaraawiix taraawiixdii salaadeedii ayuu u kitaab yahay axkaamta taraawiixda ayuu kaga hadlayaa meeshan salaadanna marka salaatu taraawiix ayaa lagu magacaabay waana salaada jamaacada lagu tukado habeenada ramadaanka ayaa taraawiix la yidhaahdaa markii ugu horreysay oo ay jamaacaysteen oo isku soo urureen ayay waxay yeeli jireen kaanuu yastariixuuna bayna kulli tasliimatayni laba salaamo noqsiya kasto laba salaamo noqsi ee kasto ayay istariixi jireen xoogaa yar ayb moxamed ibnu nasr almarwasi kitaab ayuu ka siiyey qiyaamuleylka kitaabkiisa qiyaamuleylka qayb ayuu ka siiyey fasal ayuu u guntay ama baab ayb salaadaha marka sunnooyinka oo aakadka ah bay ka mid tahay oo aada loo adkeeyo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu fadli man qaama ramadaan ramadaan qofkii istaago fadligiisa caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyt can cuqayl can ibni shihaab qaala akhbaranii abu salamata ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu calayhi waalihi wasalama nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya liramaضaana ramadaan sha'nigiisa ka dhahaya man qaamahu qofkii ramadaan istaago iimaanan rumayn oo rumaynaya darteed yacnii ikhlaas dartiis waxtisaaban iyo ajartirsi qofkii u istaago gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min denbihi dembigiisa wixii hormaray marka fadligii iyo tarjamadii xadiidku waa is leeyihiin ramadaanka ninkii istaago oo qiyaamuleylkiisa sameeyo ee dembigiisii hore waa la dhaafaya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa maalikun can ibni shihaab can xumayd bni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalama qaal man qaama ramadaana ramadaan qofkii istaago iimaanan waxtisaaban rumayn ou rumaynayo darteed iyo ajartirsi ou ajar tirsanayo gufira lahu maa taqadama min denbih dembigiisii wixii hormaray waa loo dhaafaa qaala bnu shihaab ibnu shihaab waxa uu yidhi fatuwufiya rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigii waa la oofsaday waannaasu calaa daalika iyagoo dadku ay sidaas yihiin uma kaana alamru arrinku wuxuu ahaa calaa daalika kaagaas ayuu ku taagnaa fii khilaafati abi bakrin khilaafadii abi bakr iyo wasadran qayb oo min khilaafati cumar radia allaahu canhu iyo qayb oo khilaafadii cumar ah radia allaahu canhuma wa can ibni shihaabin can curwata bni الzubayr can cabdiraxmaan bni cabdin اlqaariy annahu qaal kharajtu maca cumara bni اlkhadaab ayaan la baxay radia allaahu canhu leylatan habeen fii ramadaana ramadaan dhexdiisa ila lmasjidi baan ula baxay fa idaa annaasu dadku waaba iyaga oo awsaacun ay yihiin kooxo kooxo dadku waaba iyagoo kooxo kooxo ay u tukanayaan mutafariquuna ay yihiin kuwo kala tagtagsan yusalli arajulu qofka wuu tukanaayey linafsihi buu u tukanaayey wayusallii arajulu qofka waa tukanaayey fayusallii bisalaatihi salaadiisa waxaa ku tukanaya arrahqu jamaaco yacnii masjidkii oo wuxuu yimid dadku ay jamaaco jamaaco ama koox koox ay u tukanayaano nin keligii uu tukanayo nin kalena ay dhowr la tukanayaan faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi innii araa anigu waxaan arkaa buu yidhi low jamactu haa-ulaa'i kuwan haddaan isku ururiyo calaa qaari'in waaxidin hal nin oo imaam u noqdo qaari oo tujiyo haddaan uga aan yeelo sidaa aan ku ururiyo dadka hal qaari korkood lakaana amhala lakaana kaas ayaa wuxuu ahaan lahaa amhala mid wanaag badan oo yacnii tusaale fiican ah uma cazama waa go-aansaday cumar marka waa go-aamiyey fa jamacahum waa kulmiyey oo waa ururiyey calaa ubayi bni kacbin ubay bnu kacab inuu imaam u noqdo hal meel ay ku tukadaan ayuu go-aansaday uma kharajtu macahu waan la baxay leylatan ukhraa habeen kale waannaasu dadkuna yusalluuna ay tukanayaan bisalaati qaari'ihim halkoodii qaari halkoodii imaam iyagoo la tukanaya ayaan habeen kale cumar soo raacon masjidka nimid qaala cumaru cumar waxa uu yidhi nicma albidcatu bidco ayaa nicmo lahaatay wax cusub haadihi oo tan nicma albidcatu baa nicmo lahaatay almaqsuusu bilmadxi midda ammaanta lagu gaaryeelayo haadihi tan waay aan samaynay wallatii midda yanaamuuna canhaa ay ka hurdayaana afdalu fadli badan min allatii tii ka fadli badan yaquumuuna ay u istaagayaan yacnii midda ay ka seexanayaan waa salaada wakhtiga dambe la tukado oo hulusuleyl alakhiir salaada la tukanayaa waxay ka fiican tahay midda hadda ay istaagayaan oo awaluleyl ay tukanayaan yuriidu aakhira alleyl ayuu u jeedaa wakaana naasu dadkuna waxay ahaayeen yaquumuuna inay istaagayaan awalahu habeenka awalkiisa xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu dadka ku tirtirsiiye inay qiyaamuleylka ramadaanka ay sameeyaan oo salaatuleylka ramadaanka yani qiyaamu ramadaan sunno inuu yahay iyuu sheegoo dembi dhaaf uu yahay sidaa nebiga ha u sheegee marxalado ayuu soo maray marxalad waxay ahayd marka rasuulka habeen buu tukaday dadka uu tujiyey intuu masaajidka soo isagoo tukanayo ayaa lagu daba tukaday habeen labaaduu soo baxay jamaacadii waa soo badatay waa isku sheeg sheegeen habeen saddexaadkii nebiga uma soo bixin dadka riwaayaadka qaarna waxay dhahayaan habeenkii saddexaad waa u soo baxay habeenkii kale afaraad ma soo bixin nebiga sal l slam markaasuu wuxuu yidhi subaxdii waagu markuu bariyey salaada subax uu tukaday aniga meesha aad joogteen xalay igama qarsoonayn laakiin innii khashiitu an yufrada calaykum anigu waxaan ka cabsaday in laydinku farad yeelo markaa meeshaa marxalad waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa lala tukaday salaadii qiyaamu ramadaan jamaaco ahaan waa loo sameeyey xilligii rasuulka hal habeen ama laba habeen ama saddex habeen baa la sameeyey ayb marka in qiyaamu ramadaan jamaaco lagu tukadaa wakhtigii rasuulka waa jirtay laakiin waa layska dhaafay in la daa'imo oo masaajidka lagu daa'imo waxaana loo dhaafay cilow nebiga sheegayo wuxuu ka cabsaday in lagu farad yeelo dadka ciladaas markay zuushay ayaa cumar dadkiio wuxuu arkay qaar jamaaco yar ah kuwo ay halhal u tukanayaan markaasba wuxuu yidhi dadkii in hal imaam loo yeelo ayuu amray maadaama ciladii nebigu ka cabsanayay ay tagtay wax dambeoo laysku farad yeelayo dambe maadaama aynan jirin ayuu cumar marka dadkii hal imaam u sameeyey waxaan marka cumar uu sameeyey qiyaamu ramadaan asalkiisana sunnada nebigu ku sugnaaday man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban jamaaco in loo tukadana laba habeen ama saddex habeen ayaa nebiga loola tukanayay bidca ma aha marka waxyaabahaas hadalkan marka cumar oo nicma albidcatu haadihina waa maxayna bacdi alculamaa waxay leeyihiin bidcada ayaa laba nooc ah wixii iyagu markaasi si ha u cusboonaadaan laakiin haddii asalkooda iyo sifadooduba diinta aynan ka hor imaanaynin laakiin shay dadku aynan hore u aqoonin oo la nooleeyeyoo aad u wanaagsan uu yahay macnahaas marka in la yidhaahdo bidca wanaagsan waaye wax baasoo ku jira male waana macno luqo macnaheeda luqada ah ayay markaasi ay tahay ayb yacni haadaa shay-un badiic ay ka dhigan tahay waxaan wax aad u qurxoon ayay ka dhigan tahay amaa bidcadu sharcan waxa la yidhaahdo waxaan cumar uu sameeyey bidca sharciya ma aha bidcada sharciga sharcan bidco waxaa la yidhaha sharcan laa takuunu ilaa madmuumatan iyada waana sida ibnu xajar laftirkiisaa sheegi doono kitaabkan wuxuu ku sheegi doonaa kitaabu اlictisaami bisunan juska labayo tobnaad ayaan ku arkaynaa insha allahu tacaala isagoo dhahayo bidcada xagga macnaheeda sharciga laa takuunu ilaa madmuumatan middaan marka waa wanaagsan tahay laleeyahy waa midda luqada ee macno luqana marka maahan hadda midda waxa laysku haysto bidcada marka sharcan waxaa iyada loo yaqaanaa maa uxdita fi اddiini bacda اlitmaam maa uxdita fi اddiini waa wax diinka lagu soo daro waxaas lagu soo daraayo waxay noqon karaan xaqiiqa ahaan in loogu soo daro bidca xaqiiqiya oo waxaan sidiisaba wax jiri jiray maba ahanba waa wax asalkiisiina ma jirin sifadiisana ma jirin dadkaa bilowday waa bidca xaqiiqiya weeyaan ama ha noqdaan waxaas gadaal laga keenay bidca idaafiya oo shaygan asalkiisii waa jiray laakiin sida hadda loo samaynayo ayaa bidco ay ku jirtaa maalan salliga nebiga iyo in la ducaysto iyo wax asal ahaan jira wa laakiin haddaad tidhaahdid meel laa'iq aan u ahayn baan ku samaynaa haddaad tidhaahdid ama sifo aan soo aroorin haddaa u samaysa bidca idaafiya waa bidcadaas oo qur-aankii baa la diiday rukuucda iyo sujuudda in lagu akhristo qur-aankii ilaahay kalaamkiisa ahaa ayaa haddaad adoo rukuucsan ama adoo sujuudsan akhriso lagaa celinayaa oo nebiguba uu naga celiyey sala allahu calayh waali wasalam ayb marka meeshaas bidca maa uxdita fi diini waxa diinka lagu soo darrisiiyo ama asal ha u noqdaan ama ha u noqdaan sifo ayb bacda alitmaam markii la dhammaystiray maa uxdita fi ddiini waaa maa uxdita waxaa baxaaya wixii aan la soo darrinin oo shareecada asal ku lahay sifatan wa aslan waa midaan had cumar oo samaynayo aslan wa sifatan sifadu waa jamaaco ahaanta asalkuna waa in la istaago ramadaanka habeenadiisa labaduba wax nebiga ka soo arooray wa maa uxdita maba ahanba marka waa ka baxa fi diini marka la leeyahayna waxaa baxaayo wixii adduunye ku saabsan dadku waxbay soo darriyeen laakiin adduunyay ku saabsan tahay ayb adduunyadii ma la dhahayo deliilha loo keeno maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum soo ma garanin dadka qaarkood marka waxay leeyiin diyaaraddan ha raaci waaye haddaad bidca diidantaha adeega ee diyaaradda maba soo gelaysaba bidcadeeda maa uxdita fi ddiini fi ddiini maba ahan iyadeeda ta kalena bacda alitmaam maxaa baxaayana wixii la soo darriyey qabla alitmaam nebigoo nool ayaa nin wax cusub la yimid bidco waayo maa la dhahayaa nebigan uga dambaynayna waa sugaynaa taas wixii nebiga ku xukumaan feerinayna soo ma fahmin marka meeshaa xilligii nebigu uu noolaabaa nin saxaabiya wax iska sameeyey soo nebigu u sheegin hadday saxsan tahayna nebigaa qarriraayo haddii kalena nebigaa joojinayo maa uxdita fi ddiini bacda alitmaam saasuu ku tacriifiyey alimaam abu shaama tacriifkaas un la macno ana waxaa tacriifiyey alimaamu shaadibi fi اlictisaam bidcadaas marka sharciga sidaas loo tafatiray maba ahanba mid cumar sameeyey marka qaala alxaafid ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar wuxuu yidhi wa fii hada alxadiidi min alfiqhi xadiidkaanu sheega waxaa ku jirto fadlu qiyaami ramadaan ramadaanka istaagidda la istaagayo fadligeeda wa daahiruhu xadiidka daahirkiisana yubiixu fiihi اljamaaca ayb wadaahiruhu yubiixu fiihi اljamaacata waاlinfiraada xadiidka daahirkiisu wuxuu bannaynayaa keli ahaanna in loo tukan karo jamaacana in lagu tukan karo liأnna dalika kullahu ficlu khayrin dhammaan waa ficl khayr waqad nadaba allahu ilaa ficli اlkhayr ilaahayna khayrka samayntiisa ayuu dadka ku tirtirsiiyey wa fiihi daliilun xadiidka waxaa kaloo ku sugan uu daliil u yahay calى ana maa amara bihi cumar fiirsa marka warkaan waxa uu cumar amray wa facalahu uuna sameeyey min qiyaami ramadaana ah qad kaana sabaqa min rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama fiihi اtargiibu waalxadu waxaan cumar uu sameeyey waxaa ka soo horreeyey buu yidhi nebiga oo dadka ku tirtirsiiyey dadkana ku dhiirigeliyey oo aada ugu booriyey fasaara dalika min sunnatihi sala allahu calayh waali wasalama wuxuu noqday nebiga sunnadiisa u ahaaday marka shaygaas dabaqaat ibni sacad wuxuu warinayaa fii tarjamati iyaas ibni mucaawiya wuxuu ku keenay hadalkan riwaayadan riwaayada isaga waxbuu ku ziyaadiyo wuxuu yidhi cumar lain kaanat haadihi bidcatan fala nicmat اlbidcatu haadihi warkaasna aadu u caddaynaa macnahan aan sheegayna lain kaanat haadihi bidcatan wallee wuxuu yidhi tan haddayba bidco tahay fala nicmat ilbidcatu bidca wanaagsan meeshaa marka iyadana marka inaynan agtiisa bidco ka ahayn bidcadii sharciga yacni inaysan ka ahayn ay tusaysaan ayb meeshaa markaa fahamkeedu sidaas ibnu cabdilbarna waa kaa sidaa tilmaamaya bidcada luqa inay gasho iyo ibnu kaiir waa sheegaa badiicu samaawaati aayadda markuu fasirayo suurat اlbaqara ibnu rajab waa sheegayaa jaamic اlculuum اlxikamka imaamu dahabi waa sheegayaa isaga laftirkiisa musanafaadkiisa qaar ka mida marka bidca macnaaheeda luqada ah waaye macnaheeda sharcigaa mar walba iyadu waa madmuum ibnu xajarna waa sheegaya inay madmuum tahayo mid fiican aynan ku jirin ayb walatii yanaamuuna canha markaa sidaasuu yidhi walatii yanaamuuna canha afdalu min alatii yaquumuuna yuriidu aakhira اleyl wakana الnaasu yaquumuuna awala qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanii maliku can ibni shihaab can curwata bni الzubayr can caaishaةa radia allahu canha zawji الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama sallaa nabiga waa tukaday wadalika kaagaasina fii ramadaan ayuu ahaa qال xdثnي يحyى بن بkayr qال xdثnي الlyث عن cqyل عن بن شhهاaب qال أخبرnيi cروة أنa cاaئشhaة رضي الله عنها أخبرته أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبgu khرجa ليلة habeen ayuu baxay min jawفi الleyli habeen barkii faصلىa في الmasجidi buu ku tukaday وصلىa رiجaaل rag ayaa tukadeen بصaلاatihi salaadiisa waa kaa marka jamاaca loo tukaday hadday bidc tahay nbigaa joojin lahaa marka faasbaxa annaasu dadkii marka way soo waabariisteen fataxadaduu way sheekaysteen faijtamaca akharu minhum wax kuwii hore ka badan ayaa haddana soo ururay oo soo kulmay fasallaa way tukadeen fasallaa waa tukadeen nebiga fasalluu ayagana waa tukadeen macahu nebigay la tukadeen faasbaxa annaasu dadkii way soo waabariisteen fataxadaduu way sheekaysteen fakahura ahlulmasjidi dadkii masaajidka waxaa ku batay min alleylati fakahura waxaa batay ahlulmasjidi masjidka dadkiisiibaa bateen min alleylati اhaaliثati habeenkii saddexaad fakharaja rasuulu llahi sal l slama nebiga waa soo baxay fasulliya bisalaatihi salaadiisiibaa yaa la tukaday waa lala tukaday falamaa kaanat illeylaةu اraabicatu markay ahayd habeenkii afaraad cajaza almasjidu masjidkiibaa wuxuu ka caajisay can ahlihi dadkiisii yanii masjidkiibaa dadka qaadi waayeen xataa kharaja lisalaati subxi nebigii marka ma soo bixin ilaa uu u soo baxay salaaddii subax falamaa qada alfajra subxi markuu tukaday aqbala cala annaasi dadkuu ku soo jeestay fatashahada waa ashhaatay oo waa furfurtay uma qaala waxa uu yidhi amaa bacdu fa innahu sha'nigu waxa uu yahay lam yakfa calaya igama qarsoonaanin makaanukum meeshiinan aada joogtaan walaakinii khashiitu waxaan ka cabsaday an tufrada calaykum in la idinku farad yeelo fatacjazuu canhaa aad ka caajistaan markaas maanicaa jiro marka sooma aragta maanic nebiga ka celiyaa jiro waktigii cumar maanicaas ma zuulay masma zuulin yani nebigu macnihiisa xadiidkiisan waxaa weeyaan lowlaa haada almaanic maanicaan hadduunan jiri lahayn waa idiin soo bixi lahaayo waa idin tujin lahaa mar walba laakiin waxaa iga celinaya cabsidaan cabsidii hadday meesha ka baxdo alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman xukunkii sunnanimadaa marka soo noqonayo fatuwufiya rasuulu llahi sal l slm nebigii baa la oofsaday walamru calaa dalika arrinka isagoo sidaa uu yahay qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maliku can saciidin اlmaqburiy can abi salamata bni cabdiraxmaan annahu sa'la caaishaةa radia allahu canha kayfa kaanat salaatu rasuuli اllahi sal l slam nebiga salaadiisa siday ahayd ay u dhacday fii ramadaana ramadaan faqaalat waxay tidhi maa kaana yasiidu kama siyaadinaynin fii ramadaana ramadaan walaa fii hayrihi ramadaan hayrkiina kama siyaadinaynin calaa ixdaa casharata rakca koob iyo toban ragca ramadaan iyo hayrkiisba koob iyo toban kama badi jirin yacnii salaada nebiga uu samay jiray koob iyo tobankaasi ahayd ragco saban ramadaan ha ahaato ama hayru ramadaan ha ahaato meeshaan marka ma laga faa'iidaysanayaa xasri oo in la yidhaha salaatuleyl waxay ku kooban tahay marka koob iyo tobankaas lagamana badin karo in laga siyaadiyaa marka ma aha maya ficilka nebigaa saas qaalib u ahaa ayb koob iyo tobankaa laftirkeeda riwaayaadka caaisha waxaa soo aroortay saddex iyo toban nebigu inuu tukaday sal sl inuu ka siyaadiyey oo saddex iyo toban uu gaaray ayaa ka sugnaatay rasuulka calayh isalaatu wassalaam saddex iyo tobankaasna weliba labada subaxa ka horeysa ma aha salaatuleylka iyadooy ku tirsan yihiin baa soo aroortay marka koob iyo tobanna waa timid saddex iyo tobanna nebigeyba ka timid inuu ka siyaadiyey koob iyo tobanka ayb nas marka rasuulka waxaa la hayaa koob iyo toban in laga siyaadiy uu ka siyaadiyey isaga sunnada nebiga ee qowliga ah qowliga iyadu waxay leedahay nebigu inuu laba laba ragco ou dadka faray waqtigeedana uu ku ekeeyey ilaa waagu uu ka dhashay oo xadiidka ibnu cumar wuxuu ah nin baa nebiga u yimid salaatuleylku wax ka weydiiyey markaasuu nebiga yidhi salaatuleyli mahnaa mahnaa salaatuleylku waa laba laba ragco laba laba un u tuko fa idaa khashiya axadukum subxa midkiin haddii uu subaxa ka cabsado oo salaadda subax in waagu ku dhasho uu ka baqo falyarkac ragcatan hal ragca ha rukuuco tuutiru lahu maa qad sallaa wixii uu soo tukaday bay witir uga dhigaysaa wixii uu soo tukadaan ninkan marka waxaa la yidhi salaatuleyl seen u tukadaa laba laba u wadaa layidhi haddaad ilaa watigee ilaa inteen wadayaa laba labadan ilaa waxaad wadaysaa haddaad ka cabsato waa beriga hal ragca uun witir ka dhigo meeshaasna ku gebagabay tiro go-an lama siinin marka nebiga koob iyo toban ragco laba laba u tuka ma dhihin ninkaana nebiga sifada ma su-aalin sifada ma uunan weydiinin ee salaatuleylku si guud u weydiiyey marka sifadii iyo keyrkeed baa soo gelaya meeshaa marku sidaa markay tahayna culummadiina ijmaacaaday soo arooriyeen in salaatuleylku aysan lahayn tiro go-an oo duhur oo kale maaha salaatuleyl afar ragca lagama badin kara maahane tiro go-an inaynan qabin ayay ijmaacaad soo guuriyeen a'immada ijmaacaadka soo guurisay waxaa ka mid a ibnu cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka iyo midka kale istidkaarka labaduba ijmaac buu ku soo guuriyey tamhiidka wuxuu ku yidhi falaa khilaafa bayna almuslimiina ana salaata alleyli laysa fiiha xaddun maxduudun wa annahaa naafilatun wa ficlu khayrin wa camalu birin faman shaaa istaqalla waman shaaa istaktar muslimiintu waxaynan isku khilaafsanayn salaatuleylku sunno inay tahay mudlaqa oo yacnii khayr ay tahay waxaynan isku khilaafsanayn qofkii doono inuu badsan karo qofkii doonana uu yaraysan karo xadna ma lahan wa qaala fi listidkaar istidkaarkana wuxuu ku yidhi waqad ajmaca alculamaa'u calaa an laa xadda walaa shaya walaa shaya muqadaran fii salaati اlleyli wax salaatuleylka oo go-anoo muqadara ama xada ma laha wa annahaa naafilatun naafilo wa faman shaaa marka qofkii doono ataala fiiha alqiyaama qiyaamka ayuu dheeraystaa wa qallat rakacaatuhu rakacaadkiisana waa soo yaraystaa waa midda ugu fadliga badanoo sida nebiga samay jireen qiyaamkuu dheeray jire maxaa yeele nebiga wuxuu ku aqrin jiray oo lasoo wariyey suuratu lbaqara iyo suuratu nisa iyo suuratu aali cimraan ayuu ku aqrin jiray racad meeshaa marka qiyaamkiibuu dheeray jire rakacaadkiisuna waa yaraayeenoo koob iyo tobankaasay ahayen ninkii marka rakacaadka yaraysanaayo qiraa'adana aad u dheeraynayo sida rasuulka sida afdalkaa sidaas ayb waman shaaa qofkii doonana akara arukuuca wasujuuda rukuucda iyo sujuuddau badinayaayo rakacaadkau badsanayaa qiraa'adana marka wuu yaraynayaa waa sida dadkeenna qiraa'o yaraan akrinaan jus iyo wax lamidaa waxaa lagu akrinaya salaadoo dhan jusaa loo qaybina wax aad u yar waay haddii marka sidaasin sujuuddu ou badsado hadalkan marka ibnu cabdilbar uu dhahaayo mid lamida imaamu shaafici yidhi isagana oo qofka inuu hadduu doono rakacaadka badso karo sujuuduhu ah ay u badanayaan qiraa'ada ay qiyaamku yareeyo inuu qiyaamka badiyo yareeyo sujuuddii iyo rakacaadkii uu soo yareeyo imaamu shaaficina sidaa waa tilmaamay waxaa kaloo ijmaac soo guuriyey qaadi ciyaad ibnu muusa sibti ama qaadi ciyaad ibnu muusa sabti sharaxa saxiixu muslimka imaamu nawowiya ka sheegay ijmaacaas oo wuxuu yidhi culammada islaamka waxay ku ijmaaceen salaatuleylku inuunan xad lahayn saasoo kale yidhi isaga ayb waxaa kaloo ijmaaca soo guuriyey alxaafid waliyuddiin alciraaqi fii طarxi tahriib isaguna ijmaacu soo raray xubnimo kaloo fara badanna saasay tilmaamayeen selafku laftirkoodana aahaarta cumar waxaa laga wariyey hadda halkan laguma sheegin cumar rakacaadkii wakhtigiisa la tukan jiray laba riwaaya soo aroortay riwaayo muwad ay ku soo aroortay cumar wuxuu amray ubay bnu kacab koob iyo toban ragco in lain la tukado ayuu amray cumar riwaayo kalena waxay leedahay saa'ib bnu yasiid waxaa la tukan jiray wakhtigii cumar labaatan iyo saddex ragco riwaayadaasaasay leedahay ibnu cabdilbar wuxuu yidhi riwaayada koob iyo toban dhehayso waxaaba la gooni noqday maalik bis xufaadii kaloo dhanna maba dhihinba koob iyo toban ibnu cabdilbar isaga midda kow iyo tobankaabuuba wax ka sheegayba isaga soo ma fahmin middan kale iyadu marka waa sallimay saddex iyo labaatanka tan kow iyo tobankaa maalig la gooni noqday min bayni ruwaah xufaadda laakiin badankooda sida bayhaqi iyo imaamu nawowi iyo oo nawowina khulaasada kusoo guurinayo waxay yidhaahdeen laba wax isdiidaya maa laba waqti baa lagu xambaaraya markii hore cumar kow iyo toban buu faray qiraa'adu dheer tahay sida siyaaqa laga garanayo markii dambe dadku uu ka arkay xoogaa caajiskana saddex iyo labaatan ragco ragcaadka in la badiyo qiraa'adii lasoo yareeyo faray marka biikhtilaafi alawqaad waaye marka saddex iyo labaatankaana maray jirtay kow iyo tobankuna mar buu faray ayb bayhaqi saasuu ku jamciyey ayb salafku marka waxay isku khilaafeen taraawixdu cadadu rakcaatihaa imaam maalig wuxuu yidhi soddon iyo sagaal ragco soddon iyo sagaal ragco ayuu imaam maalig ku tegey reer madiinana saasaan soo gaaray buu yidhi ayagoo tukanaya soddon iyo sagaal ragco imaamu shaafici waxa uu yidhi labaatan iyo saddex baan arkay reer maka ayagoo tukanayo hadda imaam maalig iyo imaamu shaaficida waqtigii salafkay joogaan ogowna waxa ay arkayaan waa camalu salaf waay waxay arkayaan waxaa qariiba marka qof yacni culamo mutaakhiriin ah ama mucaasiriina inay yidhaahdaan waa bidco koo iyo toban in laga badiyo la sallimo marka taana marka la sallimo la yidhaha sax waay marka bidcadan umma a'immadii salafka oon ku dayanayna ay kulligood intay sameeyaan wax tujiyo iyo wax ku daba tukado iyo midaan waxba ka sheegin haddana ay yihiin say isu qabanaya marka ijmaacaadkaana marka culimmada islaamkana ay soo guurinayaan marka kow iyo tobanku ma ahan yacni taxdiid ma ahan ninkii doona kow iyo toban oo tukan karaa ninkii doonana waa ka badsan karaa waa daliil waadaxa ka shamsi oo kale ah arrintaa bannaanaanshadeeda ibnu taymiya isaga wuxuu yidhi xadiidkan hadda caa-isho maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii kayrihi calaa ixdaa casharata rakca wuxuu yidhi dadka u fahmay inaan kooiy toban laga badi karin waa qaldan yihiin qofkii xadiidkan ka qaatay kooiy toban lagama badin karo faqad akhdaa fataawa alkubraa iyo fataawahan labadaba waa ku yidhi ayb waa gefsan yahay buu yidhi salafkiibuu keenay marka iyo wuxuu kaluu yidhi waxaa ka sugnaatay ubay ibnu kacab saddex iyo labaatan oo ka sugnaatay uu leeyahay qisadaa marka mutaakhiriintan dambe mucaasiriin mooyaane tansaa'ib ibnu yaziide saddex iyo labaatanka dadka culimmadan dambe unbaa sheegeen dacfi sheegeene a'immadii horey kuwii dhexe lagama haayo wax dacfi ku sheegay meeshaas marka iyadu siyaabahaasay culimmadu kala yidhaahdeen ayb ibnu xajarna waa sheega wixii la yidhi marka saddex iyo labaatankaana markii dambe loo batay masأl marka taas almasأala الثaaniya waxa ay tahay qur-aanka in lagu dhammeeyo taraawiixda xukunkeedu muxuu yahay war badan baa ka yimaado dad waxaan arkaynaa dhallinyaro oo dhahayo yaa waxaas shardi maaha shardi maaha hadduu yidhaha dhib male waa saxsan yahay laakiin in la yidhaahdo qur-aanka in lagu dhammeeyo taraawiixdu waa bidco deliilkeeda keen uu ku leeyahay in lagu dhammeeyo keen deliil u keen sheekhulislaam ibnu taymiya raximah ullah wuxuu yidhaahdaa xadiidka dhahaya nebiga iyo jibriil inay qur-aanka isku akrin jireenoo ay dhammayn jireen bisha ramadaan ayaa deliil wuxuu uga dhigay in lagu samayn karo maxaa yeelay tan laftirkeedu waa cardi buu yidhi bandhig qur-aanka laysu bandhigayo nina ou akhrinayo inta kalena ay dhegaysanaysa marka qofka muslimkaa bishaas ramadaan inuu qur-aanka dhan dhegaysto ugu yaraan wax wanaagsan oo salafkiina ka sugnaaday saasuu tilmaamay bal waxaa salafka laga sheegay dad qoray lahaa jireen qaariga markuu akhrinayo salaadda tujinayo aayadaha iyo kelimaadka uu ka tago iyo ay qori jireen waa waqtigii salafka nin qoro ayaa jiri jirayoo meel ku dawin oo ku xasuusto khatmada maalinka habeenka ugu dambaysooo la khatimo ayaa aayadahaas gaar loo akri jireen si qur-aanka aan xarafna looga tegin salafku saasay samay jireen aniga waxaan ku arkay nimankan xanafiyada hunuudda iyo bakistaanka iyo waa yeelaan imaamku caawa u akrinaa qiraa'ada waxbuu aayaduu ka boodayaa maalan waa loo sheegaa marka dambe habeenkii markuu soo istaago dambe halkii aayada uu ka booday ama sida qaldan u akhriyo si fiican u akhrinayaa meeshii uu joogo haddana ka bilaabaa arrintaa iyadu marka maka waa lagu samey jiray waqtigii salafka ibnu taymiya iyo a'immada qaaraa sheegeen qof dhan oo arrinkaas qaadinsanoo marka dambe sheegaa jiri jiray wahaadaa marka yadullu waxay tusaysaa xataa aayaddii laga tegay haddii hala soo celiyay khatmada say u dhammaystiranta ay leeyihiin meeshaa marka camal salafkii iyo camalulmuslimiin weeyaan in lagu dhammeeyo taa iyadu marka saas laba imaam inay tujiso laba imaam iyadana maxaa xukunkeedu uu yahay dadka qaar baa marka yle waktigaa ubay ibnu kacab keliyaa tuji jiray hal imaam muu tujiye ay leeyihin waxyaabaha noocan oo kalea markaa bidca iyo wax shaqo kuleh maahane wax qudraadka dadka u noqonaya taana iyada marka laftirkeeda qisadii abu daawuudka aan kusoo marno dalqu bnu caliyin ayaa intuu dad tujiyey witirka markay dhiman tahay ayuu nin kala geliyey ani waa tukaday yiri erada gal laba imaam marka iyaduna marka hadday tukadaan la dhib waxyaabahaasaa marka ku dhex jiro ya kow iyo tobanka iyo hadba waxay ku xihan tahay haddii sidii rasuulka loo tukanayo kow iyo tobankaa fadli badan ama haddii lagu tukanaayo hal beg lagu tukanaayo waxaa afdala sujuudda in la badiyo camalkaas saxaabadoo dhan iyadoo la raacay saasay dheheen aimada saasay dheh adiga haddaa tiraa koob iyo tobankaa fadli badanoo rasuulkaa sameeyey sifadiina waa inaad rasuulka ku raacdo calayhi salaatu wasalaam oo laba ugu yaraan yacnii laba boqoloo aayadood iyo meelahaas akhri saasay culammadu leeyihin yusalli arbacan afar buu tukanaayey marka waxbaasoy leedahay male qofka hadduu qiraada inta yareeyo koob iyo toban tukadana waa yeeli karaa iyado laftirkeeda ee yacnii mushkiladu waxay tahay koob iyo tobanku hadduu ka badsado qofkaani hal yaqacu fii bidcatin miyuu ku dhacayaa taas waa wax maya la leeyahay haddaad doonta koob iyo tobanka haddii la tukado waa fiican tahay iyada laftirkeeda masaajidda hadday qiraa'adoodu yar tahay oo iyagu markaas qudradooda iyo waxooda inta koob iyo tobankaas ku gaabsadaan waa yeeli karaan mana aha in la leeyahay koob iyo tobanka ha laga tago ya koob iyo toban inuu tukaday xaggay ku taallahay ninkaas habeenkaas inuu qulwallo ku celceliyaa la sheegay kam ragca uu tukaday maa nadri maa nadri nax marka wax toog anaga qulwallana waa lagu tuka karaa hal aayadna anu hadda yacnii ma lagu tuka kara ma maaha inaan leeyahay haddii la raba yacnii sifadii nebiga koob iyo tobanka ragco in la raaco ajrigaasoo kale ama sunnadaa in la waafaqo qiraa'adiina ha la dheereey sifadii ragcaadkii in layswaafajiyo haddaan la yeeli karin naqsi unbaa iska jiro waana fiican tahay yusalli arbacan iyo in la yidhaha yacni dadkii koob iyo toban ka badan tukanaayey waxay tukanayaan bidco masaajidkaas bidca lagu sameeya saddex iyo labaatan ragca laga tukadaa iyo waxaas in layska dhaafo bidco ma aha ma aha saxaabadii yacnii xilligii salafkay jirtay cid salafkii ka midoo waa bidco tirina lama hayo maxaa adigu ugu dhiiranayma yusalli arbacan afar buu tukanayay falaa tas'al ha su'aalin can xusnihinna wanaagooda iyo waduulihinna dherarkooda yacnii ha su-aalin waxaa laga wadaa aad bay u dherdheeraayeen una wanaag badnaayeen uma yusalli arbacan buu tukanayay falaa tas'al ha su'aalin can xusnihinna waduulihinna marka afartaan ma isku xijinaaye ma isdaba raacinaaye mase laba iyo laba u tukanaayo markuu afar tukado xoogaa nasanaayo labadaba waa layihi uma yusalli alaaan buu tukanayay saddex saddexdan miis raacinayey mase labow intuu tukado hal gaara uu tukanayey sidaasaa badneed salaatuleyli matnaa matnaana saasay sheegaysaa faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waa tanaamu ma seexanaysaa qabla an tuutira intaadan witrinin ka hor qaala waxau yidhi yaa caaishatu caaishaay ina caynaya labadeeda indhoo tanaamaani way hurdayaan walaa inaamu qalbii qalbigeygana ma seexanaysa xadiidkaasuu marka sheegay taraawiixdu markaa xadiidkaas uga baxay bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim kitaabu fadli leylaة اlqadri leylatulqadriga fadligeeda ayuu u kitaab yahay baabu fadli leylati اlqadri leylatulqadriga fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay leyladan ama habeenkan maxaa loogu magacaabay leylaة اlqadri asbaab fara badan bay sheegeen waاkhtulifa fi اlmuraadi bاlqadri aladii udiifat ilayhi اleylaةu faqiila waxaa la yidhi almuraadu bihi atacdiim waxaa laga wadaa weyneyn leylat اlqadri habeenkii la weyneynaayey markaa macnaheedu ka qowlihi tacaala wamaa qadarullaaha xaqa qadrigi ilaahay maynan weyneynin weyneyntii uu xaqa u lahaa walmacnaa annahaa daatu qadrin macnaheeduna waxay tahay habeenkaasi waa sharaf mid u saaxiiba weyneyn linusuuli lqur'aani fiiha qur-aankoo soo degay iyada dhexdeeda ow limaa yaqacu fiiha min tanasuli lmalaa'ikati ama habeenkaa waxaa dhexdeeda dhacayo oo malaa'igta soo degitaankeeda ow limaa yanzilu fiiha min albarakati ama limaa yunzalu waxaa la dejinayo fiiha habeenkaa dhexdiisa oo min albarakati wاlraxmati wاlmaqfirati baraka iyo naxariis iyo dembi dhaaf ow ana aladii yuxyiiha yasiiru daa qadrin ama ninka habeenkaa nooleeyo waa nin sharaf leh saasaa loogu bixiyo leylaة اlqadri wa qiila waxaa la yidhi alqadru hunaa atadyiiq ciriirintaa laga wadaa ciriirin ayaa laga wadaa ka qowlihi tacaalى waman qudira calayhi risquhu waman qudira calayhi risquhu waa maxa qofkii risqiga lagu ciriiriyo waay taana marka waxaa laga bixiyaa qadira wamacna tadyiiqi habeenka ciriirinta habeenkeedana waxaa laga wadaa ikhfaa'uhaa can ilcilmi bitacyiiniha waxaa la qariyey in la ogaado iyada si gaara in loo ogaado ayaa dadka laga qariyey cariiri baa laga geliyey marka taana marka waa la yidhi ow lianna alarda dhulka tudayaqu waa la ciriirinayaa ama lianna alarda dhulkii tadiiqu way ciriirtiyoomaysaa fiiha iyada dhexdeeda can ilmalaa'ikati malaa'igta xaggeeda ama malaa'igta dartood malaa'igta soo degaysa badnaanteeda ayaa dhulka uu la ciriirtiyoonmaya wa qiila waxaa la yidhi alqadru hunaa bimacna alqadar bifatxi daal waxaa kaloo la yidhi leylatu اlqadri ay leylat اlqadar ayaa laga wadaa alladii huwa mu'aakhi اlqadaa qadarkaasoo lala walaaleeyey alqadaa alqadaa alqadar soo lama dhaho alqadaa alqadar habeenkii qadarka maxaasaa loo yidhi marka walmacnaa annahu yuqadaru fiiha axkaamu tilka sana sanadaas axkaamta dhacaysaa la qadaraa markaas oo malaa'igta loo dhidhiibaa liqowlihi tacaala fiiha yufraqu kullu amrin xakiim wa bihi sadara anawowiyu kalaamuhu imaamu nawowi markuu sheegayo leylatulqadri waxaa loogu bixiyey tanuu u hormariyey oo wuxuu yidhi leylatulqadri waxaa loogu bixiyey habeenkaas waa habeenka malaa'igta la siiyo sanadkaas waxa dadka loo qadaray isagu saasuu yidhi laakiin waxaa la yidhi meeshan alqadar iyo alqadru bay kala yihiin leyladana waxaa loo idaafeeyey alqadri leylat اlqadri ayaa la yidhi leylat اlqadari lama dhihin marka macaanidaas baa lagu sheegay calaa kullin wa qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi inaa anzalnaahu qur-aankii baanu soo dejinnay fii leylati اlqadri habeenka sharafta habeenkeeda ayb wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxaybaa leylatu اlqadri uu yahay leylatu اlqadri leylatulqadrigu khayrun wuu ka khayr badan yahay min alfi shahrin kun bilood mid ka khayr badan wa tanazalu lmalaa'ikatu baa soo degaysay waruuxu jibriil fiiha habeenkaa dhexdiisa biidni rabbihim bay ku soo degayaan min kulli amrin bay la soo degayaan salaamun weeyaan iyadu nabadgelyo weeyaan hiya xataa intii maطlac اlfajri waa beriga yani laga gaaro meeshaa marka iyadana aayaddaas fadliga leylatulqadriga tilmaamayso ku daray marka tarjamada qaala ibnu cuyaynata ibnu cuyayna wuxuu yidhi maa kaana fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa wixii ah wamaa adraaka wixii ah faqad aclamahu waa la ogeysiiyey faqad aclamahu wuu ogeysiiyey alla nebigiisa wamaa qaala wuxuu uu yidhina wamaa yudriika waxa uu yidhina fa innahu lam yuclim lama ogeysiini ma uunan ogeysiinin wamaa adraaka wixii ah waa la ogeysiiyey wamaa yudriika wixii ahna alla ma uunan ogeysiinin nebigiisa soo ma garanin meeshaas marka waxaa ka soo baxaysaa dee wamaa adraaka maa leylatu lqadri baa noo taala hadday tahay wamaa adraaka wixii la ogeysiiyey maxaa dhacayo marka loo ogeysiin muxuu u ogaan waayey marka nebiga waa arki doontaa waa la ogeysiiyey waa run laakiin waa ka dhuunta saacadda oo kalena lama ogeysiinin oo maxaa iyada la yidhi wamaa yudriika lacalla saacata qariib fii suurati shura wamaa yudriika lacalla saacata qariiba saacaddii marka taas ma oga inay dhowdahay iyo waxyaabahaasoo dhan qال xdثna علي بن cبداللahi وهuو الmdينiي qال xadثna سفyاan هuو بن cuyayنة qاala xafidnaahu waanu xifdinay xafidnaa waanu xifdinay hu xadiidka ayb wa ayumaa xifdin ayb xafidnaahu waanu xifdinnay wa ayumaa xifdin wa ayu xifdin yacnii wa ayu xifdin alla xifdi weyn ayaan xafidnaa xifdinnay marka ayudan marka tii iyada waxaa weeyaan macna tacdiim ayaa ku jira ya ayumaa wa ayumaa wa ayumaa maada waa zaa'ido ayudana waa marfuuco waa mubtada khabarkuna waa maxduufo taqdiiruhu waxaa weeyaan xafida xafidnaahu waanu xifdinnay wa ayumaa xifdin wa ayu xifdin xifdi xifdi weynin badan yaan xafidnaahu xifdinnay taasi ka dhigan tahay yani alla xifdi weynin oon xifdi badinnay aan xifdinnay yaanu xifdinnay min الزhriyi aan ka xifdinay can abi slmةa can abi hurayraةa radي اllahu canhu can الnabiy salى اllahu عalيyه ali waslm qaal man saama ramadaana ramadaan qofkii soomay iimaanan waxtisaaban isagoo rumaysan waxtisaaban isagoo ajar tirsanayo gufira lahu waa loo dhaafay maa taqadama min denbihi wixii hormarayoo dembigiisa waa loo dhaafay waman qaama leylaة اlqadri leylaة اlqadriga qofkii istaagay iimaanan waxtisaaban ku istaago gufira lahu maa taqadama min denbih taabacahu sulaymaan bnu kaiir can الzuhriyi ayb xadiidkan marka mutaabacadaa dambana duhli ayaa wasliyey ayuu leeyahay xadiidkana waxaa laga qaadanaya leylatulqadriga fadliga ay leedahay habeenkaa marka in la taagnaado oo cibaado loo taagnaado baabu iltimaasi leylati اlqadri leylatulqadriga dalabkeeda iyo goobitaankeeda waxaa ku soo arooray caddayntiisiibuu u baabaya fii sabci lawaakhir toddobada dambe in laga doono toddobada dambe ayb markaa toddobada dambe laga doono dadku marka madaahib badan bay isugu khilkhilaafeen meelaha laga raadinayo xadiidkan wuxuu tilmaamay toddobada dambe ayb toddobada dambe marka waxay isugu jirtaa witir iyo tiro shafci ah intaba ayb bisha marka aakhirkeedana xaggay ka bilaabmay marka toddobadaas awaluhaa waxaa weeyaan leylat اhaani wاlcishriin toddobada waxay ka bilaabmaysaa habeenka labaatan iyo labaad habeenku bishu ay labaatan iyo laba tahay ayaa toddobada ka bilaabmay labaatan iyo laba labaatan iyo saddex labaatan iyo afar labaatan iyo shan labaatan iyo lix labaatan iyo toddoba labaatan iyo sideed hade taas dambe marka sagaal iyo labaatanka habeenka ka sii dambeeyo hadday bisha dhalato waxaa dhici karta moogtahay in laga tago waqiila almuraadu bihi almuraadu bihi asabcu alatii awaluhaa leylat الhaani wاlcishriin wa aakhiruhaa leylat الhaamin wاlcishriin saasaa leeyi facala alawali marka laa tadkulu leylata ixdaa wacishriin walaa ma soo gelayso habeenka marka koob iyo labaatanaad ayb ma soo gelayso qowlal badan buu sheegay marka ayb wuxuu yidhi wالظaahiru أن الmuraada bhi awaakhir shahri waqiila almuraadu bihi asabcu alatii awaluha leylaة الثaani wاlcishriin waakhiruha leylaة الثaamin wاlcishriin toddobadaas calaa kulli xaal markaa habeenka kob iyo labaatanaad labaiyo labaatanaad ka bilaabmaysa meelahaas ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bn yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana rijaala min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam uruu leylat اlqadri baa la tusay fi lmanaami baa lagu tusay fi sabci اlawaakhir toddobada dambe faqaala rasuulu اlahi sal l slam araa waxaan malaynayaa oon arkayaa ru'yaakum ru'yadiinnu qad tawaadaad inay iswaafaqday qad tawaadaad qad tawaafaqad inay iswaafaqday wasnan wa macnan waa isku macno fii sabci alawaakhiri toddobada dambe faman kaana qofkii ah mutaxariihaa inuu dadaalayo oo u dadaalayo leylatulqadriga falyataxarahaa ha dadaalo fii sabci alawaakhir toddobada dambe qaala xadaanaa mucaad bnu fadaalata qaala xadaanaa hishaamu can yaxyaa can abi salamata qaal sa'altu abaa saciidin abuu saciid baan su-aalay buu yhi abuu saciidin alkhudri wa wa kaana lii sadiiqan saaxiib buu ila ahaa abuu saciid faqaala waxa uu yidhi abuu salama dhahay saaxiibkay buu ahaa yuu yidhi faqaala waxa uu yidhi ictakafnaa maca anabiyi sala allahu calayh waali wasalama nebigaan la ictikaafnay alcashra alawsada tobanka dhexe min ramadaana ah fakharaja wuu baxay sabiixata cishriina subixii labaatan ay ahayd buu baxay fakhaطabanaa waa noo qudbeeyey faqaala waxau yidhi innii uriitu waxaa lay tusay leylata alqadri leylatulqadarkii uma unsiituhaa waa lay hilmaansiiyey oo amase nasiituhaa waan iloobay faltamisuuhaa fi lcashri alawaakhir tobanka dambe ka raadiya fi lwatri tirada isdheer weliba wa innii ra'aytu waxaan arkay annii asjudu kaannii asjudu anoo ku sujuudaya fii maa'in wadiinin biyo iyo dhoobo dhiiqo faman kaana ictakafa qofkii ictikaafay macii aniga ila soo ictikaafay ramadaankao dhan ilaa labaatankii maalmood qofkii ila ictikaafay falyarjic ha noqdo ictikaafkii ha ku laabto yaan la bixin tobankaas dambe ha laga raadiyo farajacnaa waan noqonnay ictikaafkii baan ku noqonnay buu yidhi markaa wamaa naraa mana aanan arkaynin fi samaa'i samadii qasacatun daruur daruur gobolgobol oo go-go-an samada kama arkaynin fa jaa-ad saxaabatun daruur baa timid famadarad way roobaysay xataa saala saqfu lmasjidi intuu ka soo hooray saqafka masaajidka wa kaana min jariidi naqli buu ahaa geedtimireedka laamihiisa ayuu masaajidka markaa ka samaysnaa markaa nebigoo markii hore riyow ku arkay leylatulqadrigii baa la tusay isagoo ku sujuudayay dhiiqo iyo biyo roobna ma jirin habeenkii baa marka roob yimid habeenkii koob iyo labaatanaad ilaa subaxii labaatanaaduu nebigu soo kacay habeenka la qaabilaaya muxuu noqonaa marka koob iyo labaatan buu noqona ayb wa kaana min jariidi naqli buu ahaa wa uqiimat isalaatu baa la aqimay fara'aytu rasuula اllahi sal l slam rasuulkaan arkay yasjudu fi lmaa'i wadiin isagoo ku sujuudaya dhiiqadii iyo biyihii xataa ra'aytu intaan ka arkay ahara tiini dhoobada raadkeeda fii jabhatihi foolkiisa ilaa aan ka arkay yanii riyadii baa marka dhabowday waxaana loo malaynaya habeenkaas inuu leylatulqadrigii og yahay markaas ayb xadiidku marka xaafidku wuxuu sheegay fawaa-id laga qaadanayo badan ayb waqad ayb wuxuu yidhi wafii xadiidi abi saciid min alfawaa'idi xadiidka abi saciid waxaa ku sugan buu yidhi fawaa'id ah tarku masxi jabhati اlmusalli qofka tukanayo foolkiisa inuu masaxo inuu iskaga tago dhaafo oo nebigu mar walba uu sujuudo sujuuda ka soo kaco ma iska tirtiraynin waa soo marnayna masaladan wasujuudu cala alxaa'ili waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa xaa'il ku sujuudidiisa xaailkii maxaa noqday dhoobadii laftirkeediibaa xaa'il iska noqonaysa ujeedaa waxamalahu اljumhuuru cala اlaa marka xaa'ilku waxaa noqonaya marka dhiiqadii hore oo ku taal ayuu haddana madaxa dhulka dhigayaa soo maaha xaa'il waay marka waxamalahu اljumhuuru jumhuur waxay ku xambaareen cala alahari اlkhafiifi raad yar buu ahaa bay dheheen kan laakin yucakiru calayhi qowluhu fii bacdi turuqihi wa wajhuhu mumtali'un wax yar inaynan ahayne wax weyn inay tahay waxaa tusayo wa wajhuhu mumtali'un wejigiisio buuxo ayuu leeyahay waajaaba الnawawiyu biana اlimtilaa'a اmadkuura laa ystalzimu satra jamiici اljabhati marka masalada ka doodayaan iyagu waxay tahay shay xaa'ila oo adiga kula dhaqdhaqaaqaya maku sujuudi kartaa masaladaas waay waxay daba joogaan yacni hadda marka middaan waxaa ka soo baxayso shaygan nebigu waa la dhaqdhaqaaqa oo xaa'il mutasil ah haddana maca daalika waa ku sujuudaa sooma aragti iyay marka waxay yidhaahdeen wejigoo dhan raadkan inuunan uga oolin baa laga yaabaa ee riwaayadan marka waa wejhu mumtali-un maxay sheegayaen wafiihi jawaazu sujuudi fi iin dhoobo in lagu sujuudi karo dhiiqo waqad taqadama akharu dalika fii abwaabi salaa wa fiihi اlmru bialabi wlaa ayb waxaa xadiidka laga qaadanayaa shayga habboon in la raadiyo ayb ayb wafiihi اlmru bialabi اlwlaa wاlirshaadi ilaa taxsiili اlafdali iyo in laysku hanuuniyo shay afdala in lasoo xasilsado amrid lays amray taa macnaha shay afdala xasilsashadiisa yacnii in laysku hanuuniyo dalbitaankeeda leylatulqadrigiiyo fiican shay afdala ah ayaa marka abuu saciid la weydiina wa anna nisyaana jaa-izun cala اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam hilmaanku inuu nebiyadu ku bannaan yahay oo ambiyadu ay wax iloobi karaan walaa naqsa calayhi nebigaa wax iloobay nuqsaan maaha fii dalika arrinkaa laa siyama fii ma lam yu'dan lahu fii tabliiqihi wax markii horeba aan loo idmin inuu dadka gaarsiiyaba hadday tahayna maba kusii jirtaba waqad yakuunu fii dalika maslaxatun tatacallaqu biاtashriici kamaa fi sahwi fi salaati nebi marka wax la ilowsiinayana maslaxo sharciga inay ku jirtaaba laga yaabaayo xugun inuu ku imaado ilowshiyihiisa sida nebigu markuu salaada dhexdeeda wax ku iloobay sujuudu sahwi baa la jideeyey waa kaas marka hilmaankiisii xugun baa ka dhashay aw bilijtihaadi fi lcibaadati kamaa fii hadihi اlqisati ama yacnii dadaal marka lagu dadaalayo cibaadada darteed yaa loo ilowsiinaya sida qisada leylatulqadrigii baa la ogeysiiyey waa la ilowsiiyey maxaa loo ilowsiiyey maslaxada ku jirta waa maxay in loo dadaalo habeenkan maxaa yeele haddaan la ilowsii lahayn habeenkaasay dadku cibaadaysan lahaayeen bis igu filan waa ka tegi lahayn inta kale lianna leylata alqadri low cuyinat fii leylatin bicayniha xasala aliqtisaaru calayha fafaatat alcibaadatu fii gayriha wakaana hada huwa almuraadu biqowlihi casaa an yakuuna khayran lakum leylatulqadriga in laidin ilowsiynala ilowsiyataa inay khayr leediintaala wa fiihi isticmaalu ramadaan biduuni shahrin ramadaan in la dhihi karo shahri iyadoon lagu darin waistixbaabu lictikaafi fiihi ramadaanka in la ictikaafo sunnanimadeeda wa tarjiixu ictikaafi alcashri alakhiir tobanka dambe ictikaafkooda inay ka fadli badan tahay inta kale weliba wa anna min aru'yaa maa yaqacu tacbiiruhu mutaabiqan waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa ru'yooyinka qaar tacbiirkeedaba in ficil ahaan ay u dhacdo midda nebiga waa riyooday waa la ficil ahaanayba u dhacdo wa taratubu alaxkaami calaa ru'ya alambiyaa waxaa kaloo laga qaadanayaa buu yidhi ambiyada riyooyinkooda inay axkaam ka dhalanaysa wa taratubu ru'yati alambiyaa'i wa taratubu alaxkaami calaa ru'ya alambiyaa ambiya markuu leey maxuu diidaana marka hayru lambiyaa maxaa yeele ambiyada waxaan ahayn ru'yadoodu waxyi ma aha xugunna lagama qaadan karo ayb laakiin waa iska mubashiraad qof muslima hadduu wax fiican kugu riyoodo wax fiican waa bishaaro bishaarooyinka ka mida wax kale wa tarjiixu ayb wuxuu yidhi wa fii أwali qisati abi salamata maca abi saciidna almashyu fii طalab اlcilmi qisada awalkeedana waxaa laga qaadanayaa buu yidhi dalabulcilmiga in loo socdo meesha marka wuxuu yidhi waxay ka soo gelaysaa meesha uu leeyahay abuu salama uu yidhi sa'altu abaa saciid wa kaana lii sadiiqan isla socdey wa iithaaru lmawaadici wa iithaaru lmawaadici alkhaaliyati lisu-aal waxaa kaloo laga qaadanaa buu leeyahy meelaha khaaliga oo eberka oo buuqa badan aan lahayn in su-aasha loo doorto oo qofka wax lagu weydiiyo waa sida abuu saciid uu sameeyey abuu salama uu sameeyey wa ijaabatu saa'ili lidaalika inuu u jawaabo qofka ayb waijtinaabu lmashaqati fi listifaadati mashaqo in laga dheeraado faa'iideynta qofku markuu qof wax u faa'iideynaya mashaqada inuu ka dheeraado waibtidaa'u طaalibi bisu'aali ardayga inuu bilaabi karo su-aasha wtaqdiimu اlkhudbati cala atacliim khudbadii in laga hormariyo tacliimta wa taqriibu اlbaciidi fi اaacati ayb yani hayga wataqriibu اlbaciidi kan fog in la soo dhoweeyo fi aacati aacada wa tashiilu اlmashaqati fiiha mashaqada ku jirta la fududeeyo maxaa lagu fududeynaya bixusni اtaradufi waاtadriiji ilayha tartiib tartiib qiila wayustanbadu minhu jawaazu takyiiri maadati اlbinaaءi min alawqaafi bima huwa aqwى minha waanfac waxaa laga qaadanaa buu leeyahay in awqaafta la bedeli karo maadadii wax lagu dhisay ee waqafka nin baa wax waqfay dabcan maadou wax ku dhisay maadadaas in la bedeli karo haddii maadadaasi marka maslaxo ay keenayso ama maaddo ka xoog badan in lagu dhisi karo waa dadka masale ay su-aalaan waay qof baa masaajid buu waqfaa waxaa laga yaabaa inuu waqfay jiingad kore oo masaajidka lagu dado saanqaaf looga dhigo jiingaddii waa boloshay roobkii soo daynaysaa jiingadaas in inta layska fiiqo jiingad kale marka cusub la saaro in ayaa masalada in markaa lagu ijtihaadi karo yaa laga istimbaadaa buu leeyahy xadiidkan way bannaanka isago dariiqada u istimbaada waxay tahay masaajidku sidaasu ahaa waqtiga hore saqafku waa soo hoori jiray xilligii cumaanna waxaa laga dhigay alwaax wax rooba ma soo dayi jirin saxaabadiina iskuma qabaninoo yaa ma la bedeli karan lama dhihin maxaana dadku waxay ka fakarayaan dhagaxaan masaajidkan ku darsaday uu leeyahay weligay inay ii joogaan ee laakiin binihii hadduu isbedela ka warran dumiyey noqonaya masaajidka haddii marka inta la dumiyo dhagaxaas haddana dhagaxyadii kale lagu dhex dardari karo waa fiican tahay ninkaa waqafkiisa in laga hadleeya maaha laakiin wixii aan waxba gelinba sideeda in markaasi wax ka fiican masaajidkii marka lagu keeno oo awqaafta saa lagu bedeli karo ayaa ku jirto marka mas'ale meel cajiib oo ka keenay marka meeshaas faa-iidadaas u keenay awqaafta waa dhib badanta su-aalaheedana waa badan yihin ayb baabu taxari leylati اlqadri baabu taxari leylati اlqadri leylatu اlqadriga dadaalkeeda fi lwitri witrka dhexdiisa lagu dadaalo min alcashri اlawaakhiri tobanka dambe ka mida fiihi cubaadatu yacni fiihi xadiidu cubaada qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna إسmاعيiل بن جعفر qال xdثna أbو سhayل عن أbيه عن cائشhaة رضي الله عنها أن رsuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم qاal تxarw leyلة الqdr leylaة الqadriga dadaala fi اlwitri tirada isdheer min الcشhr الأwaakhiri tobanka dambe xaal ay ka mid tahay min رamaضاn qاla xdثna إbrاhيم بن xمزة qاl xdثnي بن أbي xاaزم وdarawardiي عن يزيida can mxamed bn ibraahim can abi salmta can abi saciidin اlkhudriyi radia allaahu canhu kaana rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yujaawiru fii ramadaan ramadaanka dhexdiisa inuu ictikaafayey alcashara tobanka allatii fii wasadi shahri bisha dhexdeeda ah yujaawiru ay yactakifu waana kelimaadka macaanida ictikaafka uu ku yimaado hadii la yidhaha fulaan muctakif fulaan mujaawir isu macnoo asmaada ictikaafka ayuu ka mid yahay tobanka dhexe ayuu bisha ka ictikaafi jiray faidaa kaana markuu ahaa xiina yumsii markuu galabaysanayay min cishriina leylatan labaatan habeen habeenkii labaatan tamdii min cishriina leylatan labaatan habeen tamdii ay tegaysay wayastaqbilu ixdaa wa cishriinana uu qaabilayay habeenka kow iyo labaatanaad rajaca ilaa maskanihi gurigiisa u noqon jiray warajaca man kaana wouna laaban jiray qofkii ahaa yujaawiru macahu nebiga inuu la ictikaafayey wa annahu aqaama wou nagaaday fii shahrin bil jaawara fiihi leylata habeenkii ayuu ictikaafayey allatii kaana yarjicu fiiha habeenkii uu noqon jiray ayuu ictikaafay fakhadaba annaasa dadkiiba u qudbeeyey wa annahu aqaama wou nagaaday fii shahrin bil dhexdeed jaawara fiihi ou ictikaafay alleylata habeenkii ayuu nagaaday allatii kaana yarjicu fiiha uu noqon jiray fakhadaba annaasa dadkiibuu u qudbeeyey fa amarahum wuxuu amray maa shaa allahu wixii alla doonay uma qaala waxa uu yidhi kuntu ujaawiru waxaan ahaa inaan ictikaafayo haadihi alcashara tobankan uma qad badaa lii waxaa ii muuqday an ujaawira inaan ictikaafo haadihi alcashara alawaakhir tobankan dambe faman kaana ictakafa macii qofkii ila ictikaafay falyahbut ha sugnaado fii muctakafihi meeshii uu ku ictikaafay waqad uriitu haadihi leylata habeenkan baa lay tusay uma unsiituhaa waa lay hilmaansiiyey fabtaquuhaa raadiya fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ka raadiya wabtaquu raadiya fii kulli witrin tiro kastoo isdheera dhexdiisa waqad ra'aytunii waxaan is arkaayey asjudu fii maa'in waqiinin anoo sujuudaya biyo iyo dhiiqo dhexdooda fastahallat isamaa'u samadii ayaa markaasi bilowday yacnii samadii baa qaylisay oo gugucday fii tilka leyla habeenkaas faandarad way roobaysay fawakafa almasjidu masjidkiibaa xooray fii musala nabiy sal slam musalihii nebiga leylata ixdaa wa cishriina habeenka koabeenkii kooiyo labaatanaad fabasurat caynii ishaydu waxay aragtay oy qabatay rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalama wanadartu ilayhi waan fiiriyey insarafa min asubxi subxii uu ka gadoomay wa wajhu wejigiisna mumtali-un oo buuxo diinan wa wajhu wejigiisana mumtali-un mid buuxsamay ou yahay diinan min jihati diinin xagga dhoobada waa tamyiiz wa maa-an min jihati maa-in xagga biyaha qaala xada marka xadiidkan kii horeu la macno yahay witirka in laga raadiyana waa ku jirtaa qaala xadaanaa maxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa yaxya can hishaamin qaala akhbaranii abii can caaishata radia allaahu canha can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaala waxau yidhi iltamisuu qaala waxadaanii muxamedu qaala akhbaranaa cabdatu can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam yujaawiru fi lcashri اlawaakhir ayuu ictikaafaya min ramadaan wayaquulu taxaraw leylata alqadri ku dadaala fi lcashri alawaakhiri min ramadaan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa ayuubu can cikrimata can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaal iltamisuuhaa raadiya fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe min ramadaana leylata alqadri leylata alqadriga fii taasicatin tabqaa fii taasicatin bay ahaatay sagaal tabqaa markay baaqi tahay tobanku markay sagaal ka dhiman tahay waa kow iyo labaatan fii saabicatin tabqaa toddoba markay harsan tahay waa saddex iyo labaatan fii khaamisatin tabqaa shan markay harsan tahay waa shan iyo labaatan qaala xadaanaa cabdullaahi bn abi laswad qaala xadaanaa cabdulwaaxid huwa bnu ziyaad qaala xadaanaa caasim can abi mijlas huwa laaxiq bnu xumayd wcikrimata qaala qaala bnu cabaasin radia allaahu canhuma qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama hiya fi lcashri alawaakhir tobanka dambey ku jirtaa fii tiscin yamdiina fii tiscin sagaal yamdiina kolkay tagaan sagaalilaatanka ow fii sabcin yabqiina ama toddobo markay baaqi noqonayaan toddoba markay baaqi noqonayna saddex iyo labaatanka meeshaan marka ibnu xajar wuxuu ku dhigay yamdiina iyo yabqiina kada lilakari bitaqdiimi الsiini fi اhaani oo siinka la hormariyo sabcin wa taأkhiiriha fi اlأwali tiscin siinka gadaal loo dhigo ta'da la hormariyo وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني ayb siyaabahaasna waa yuu sheegay habeenka marka wuxuu yidhi iبن xajar ayb waqad warada lilaylaة الqadri calaamaatun laylaة اlqadriga waxaa u soo aroortay buu yidhi calaamado أkaruhaa laa tadharu badankeed ma muuqanayaan ilaa bacda an tamdii markay tagta kabacdun baa la arkay minha fii صaxiixi muslim can ubay bni kacbin ana shamsa taطlucu fii sabiixatiha laa shucaaca lahaa subaxeeda qoraxdu waxay soo baxaysaa iyadoo wax shucaaca aan qabin oo aan lahayn riwaayo waxay leedahay mila qasti digsiga ama baafka oo kale iyada meeshaasoo marka amaaraad iyo calaamada fara badan ayuu ku dhigdhigay taabacahu cabdulwahaab can ayuuba wacan khaalidin can cikrimata can ibni cabaas iltamisuu raadiya fii arbacin waishriina afar iyo labaatan yacnii leylat alqadri leylat lqadriga u jeeda isnaadka hore marka tan la xidhiirta wuxuu yidhi marka meeshaan fiiri waqad istushkila haada arrintan ishkaala laga muujiyey maca qowlihi fi ariiqi اlأkhraa inahaa fii witrin witraa la sheega afar iyo labaatanna witr maaha waujiiba biana aljamca mumkinun bayna riwaayatayni an yuxmala maa warada mima daahiruhu shafcu an yakuuna bاctibaari اlibtidaa'i biاlcadad min aakhiri shahri fatakunu laylaة الraabici wاlcishriin hiya saabicatu an yakuuna bictibaari اlibtidaa'i biاlcadad cadadka ku bilaabashadiisa min aakhiri shahri laga soo tiriyo haddii marka gadaal laga soo tiriyo habeenka labaatan iyo afaraad hiyo saabicatu bay noqonaysaa midda toddobaad ayay noqonay buu leeya gadaal bii laga soo tiriyo soddon labaatan iyo sagaal labaatan iyo sideed ayb labaatan iyo toddobo labaatan iyo lix labaatan iyo shan habeenkaas marka labaatan iyo afaraad marka toddobaaday noqona sidaasuu sheegay ويxتmل أن ykuna murاad بن cabاas bqowlihi fي aربac وعiشhriiنa ay أwla maa yurjى min الsبc الbawaaqi toddobada hartay kan habeenka ugu horeeyo laga rajeeyo saddex labaatan markay dhamaata habeenka labaatan afaraad la gelaayo toddobadii baa dhiman soomaa markaa xadiidkii horena wuxuu ahaa fis toddobada dambe ha laga fiiriye ee toddobada dambe marka habeenka afar iyo labaatanaad meelahaas ayay ku bilbilaabmaysaa haddii soddon laga xisaabo meeshaana marka wuxuu ku dhigay ikhtilaaf fara badan oo waa goormee ah marka kitaabka sharqiisaa ka fiirinaysaa kaas wabilah towfiiq sal sl